waxaan usoo istaagay waxyar inaan saxo idinlana socodsiiyo hawshii ka dhacday masaajidka maanta qeybta dhismuhu ka socdo oo laga yaabo dadka qaarkood ama niyad sami ama niyad xumiba inay si khalada u turjumaan inaan macluumada saxda idin siiyaan rabaa insha allahu tacaala aad la socoteen masaajidka dhisma ku socday qeybta sigiska waxaa lasoo dhisay labadii dabaqee dhulka hooseeyey kii dhulka oo kan hadda aan ku tukanayno oo kale ah kii ka koreeyey oo kan inaga koreeya ah kii ka sii koreeyey ayaa maanta la shubayay marka waxaa dhacay markii birihii iyo wax walba loo dhammaystiray oo injineerka yimid dhowr injineer baa meesha ka shaqeeya mid saydka dhismuhu si joogtaa u jooga markay dhammaystaan barnaamijtooda waxaa yimaada injineerka u weyn kadibna wuu fiiriyaa wuxuu bixiyaa waxa la yidhaahdo ha la shubo waxaasoo dhan waa la maray shubkii markii la shubay oo weliba lagu dhammaystiray oo intii ugu dambaysay shaqaalihii ka sii baxayaan ayaa waxaa dumay geedihii shubka hayay tiirarkii ma ah haddaad hadda aragtaan tiirarkii waa taagan yihiin waxba ma gaadhin laakiin waxaa dumay geedihii hayey muxuu ahay shubka hayey geedihii baa dumay geedihii markay dumeenna shubkii oo qoyan ayaa la dumay birihiina dabcan dee way la dumeen ilaahay fadligii wax wax ku noqday ma jiro laba nin baa ku dhaawacmay oo shaqaalihii masaajidka ka shaqaynaya dhismaha ah iyagana dhaawacoodu waa fududyahay haddii shaqaalahood dul saaran ay dhici lahayd dhibku waa ka weynaan lahaa laakiin ilaahay fadligii ilaahay baa nacaymiyey marka waxa dhacay waa intaa waxaana lagu soo dhisay afar mise shan shub baasaa lagu soo dhisay halkan marka waxaa la dhihi karaa geedahan uun hayay shubka baa wax ka khaldameen waana waxyaalo dhaca oo si joogtaa u dhaca dhismayaasha ka dhaca weeye halkaasaa marka waxay keentay shubkii oo qoyan inuu dumo islaamiyadii kale ama shubabkii kale masaajidku soo maray waa tegi kartaan waa caadi waaye wax ma gaadhin haddoo soo wada maray maanta dhan baan hoos joognay wax mushkila ah ma leh marka inta dhacday waa intaa sidaa loo ogaado insha allahu tacaala haddana shaqada socoto waxa weeye shamiitadii iyo birtii intay shamiitadu qoyan tahayno birta ku ingegin in laga daadiyo sidaan birta hore dib ugu isticmaalno shaqadaas hadda socoto baabuurkii ee baresharka biyaha xooga badan ayaan durbo u yeedhnay marka shamiitadii baan ka daadinaynaa birta si birta aan dib ugu isticmaalno intaana shaqada hadda socoto weye wixii dhacayna intaa weye dhamajka yimidna waa intaas wax mushkilo weyn ma jirto dadka marka social mediaha isticmaale ee wax buunbuuniya ama dadka muxuu ahay dadka macluumaadka khaldan siiya yaan ula jeedayeenayna khaldin alxamdulilah wax mushkilaana ma jirto insha allah dhismuna wuu inoo sii socon doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu